وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله في رؤية الهلال أي ما يقال في رؤية الهلال يعني waxaa la leeyahay markii la arko bisha bisha dhalashadeeda hadduu qofku arko waxa uu ku ducaynayo ama uu leeyahay ayuu ku saabsan yahay kaana rasuulu الlahi salى اllahu عalayhi waslm إida ra'a اlhilaala qaala allahu akbar allahuma ahilahu عalayna bاlamni wاliimaani wالsalaamati wاlislaam wالtawfiiqi lima tuxibu watardaa ربنا وربك الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال نبي عليه الصلاة والسلام وxuu ahaa haduu arko bisha ama dayaxa qaala wuxuu dhihi jiray الله أكبر اللهma أهله علينا اللهma أهله علينا بمعنى اللهma أطلعه wy ilaahu soo saar calaynaa dusheenna bishaan ilaahu soo saar oo ka dhig mid dhalata oo bilata calaynaa dusheenna biاlأmni wاliimaan ay muqtarinan xaalay tahay xaaluu yahay mid la xidhiira biاlأmni wاliimaani amni iyo iimaan yacni amni nabadgelyo iyo wاliimaani iimaan xaaluu la xidhiiro oo lala xidhiiriyey wsalaamati wاlislaam iyo badbaadaya nabadgelyo ee islaam almnu wاliimaan wاsalaamatu wاlislaam laba labay iskula socdaan almnu wاsalaama labadaasi waa nabadgelyo aliimaanu wاlislaam waa diinkii iyo islaamnimadii iyo iimaankii wey almnu wاsalaama macnaheedu waxaa weeye ilaahayo waxaan ku weydiisanaynaa amni iyo salaamo macnaheedu waxaa weeye talabu dafci kulli madara wuxuu qofku dalbayaa inuu ilaahay ka dafciyo dhibaato walba waa talabu dafci kulli madara dhib walba dafcintiisa iyo celintiisa ayuu dalbayaa oo ilaahay weydiisanayaa wاliimaanu wاlislaam huwa talabu kulli manfaca alislaamu wاliimaan huwa طalabu kuli manfaca manfaco walba iyo faa'iido walba dalabkeeda wey markaad leedahay marka allahuma ahilahu calayna biاlأmni wاliimaan wاlsalaamati wاlislaam macnaheedu waxaa weeye ilaahayu bishaan mid bilata ka dhig dusheenna ayadoo ay la xidhiirto annagoo dalbanayna in dhibaato o dhan nalaga celiyo manfaco iyo faa'iido walbana noola soo jiidoon helno saasaan ilaahu ku weydiisanaynaa wey allow bil walbana naga dafci dhib walba ilaahu naga dafci faa'iido walba iyo manfaco walbana ilaahu na sii bishaan noo bilatay dhexdeeda watawfiiqi iyo waafajin limaa tuxibu aadna waafajinayso limaa tuxibu waxa aad jeceshahay wa tardaa oo aada raalli ka tah rabbunaa rabbigeenna khaaliqeenna wa rabbuka allah iyo rabbiga waa allah wa rabbuka markuu leeyahy u la khitaabayaa waa alhilaal waa bishii buu sheegayaa annaga rabbigeen iyo adiga rabbiga waa rabbi waaxido waa allah subxaanahu wa tacaala allihii adiga ku abuuray ayaa annagana na abuuray akhrajahu daaramiyu min xadiidi ibni cumar radia allahu canh xadiidkan waxaa soo saara alimaam addaarami raximah اllah min xadiidi ibni cumar qaala raximah اllahu fi safar ay maa yuqaalu fi safar safarka dhexdii waxa le qofka hadduu safrayo maxaa la leeyahay muxuuse asiga ku leeyahay dadka uu ka tegayo oo uu ka safraayo can الnabiyi slى اllahu عalيه waslm qaal man araada an yusaafira falyaqul liman yukhalifu أستودعكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه من أراد أن يسافر قفكي ربائن سفره فليقل هيرا هذا لمن يخلف ضدك أو كتغيو هكو يراهدو أستودعكم الله أستودعكم الله معناه هذا وحوي أستحفظ الله أستحفظ الله جميع ما يتعلق بكم من أمر دينكم ودنياكم أستودعكم الله معناه هذا أستحفظ أستحفظ الله يعني إلهي وحن كدل بيائين وحفظيه جميع ما يتعلق بكم وحوال بو أذنك إذن كسابسا إنه إلهي إذن حفظيه أيان إلهي كدل بيان أو ويدي سنيا من أمر دينكم ودنياكم oo ka mid a arrimaha diinkiina iyo adduunyadiina labadaba wax walboo diinkiina iyo adduunyadiina ku tacalluqa waxaan ilaahay weydiisanayaa inuu idin xafido oo idin ilaaliyo waa duca caama kelimadda marka astawdicu bimacnaa waa astaxfidu يعني waa طلب الحفظ الsiin wata waxay tusinayaan xفdi يعني waxay tusinayaan طلب الحفظi طلب bay tusinayaan siinka iyo ta'du طلب bay tusinayaan marka أstawdicكم الlah بمعنى أstaxفidكم الlah أي أطلب min الlahi أn يحفظa جamيiعa ma yتacalق bكم waxaan ilaahay ka dalbayaa inuu idin xifdiyo wax walbo arrimihiina ku saabsan arrimihiina diin iyo midiina addunya labadaba aladii allahaasoo laa tadiicu aysan dayacmaynin wadaa'icuhu wadaa'icdiisa wadaa'icdu macnaha waa wixii asiga loo wakiisho wixii asiga loo wakiisho loo tala saarto allaha aysan dayacmaynin oo agtiisa wax ku dayacmaya aysan jirin waxaan ka dalbayaa inuu idiin xifdiyo diinkiina iyo adduunyadiina labadaba waa duco sooma ducadaas wuxuu ugu ducaynayaa dadka uu ka tegayo ayaguna sidaasoo kale ugu ducaynaya can rasuuli اllaahi slى اllahu alay slm marka xadiidkan man araada an yusaafira ilى aakhirihi wa xadiidu abi hurayra radia allahu canh akhrajahu ibnu maajah raximah اllah waxaa soo saaray alimaam ibnu maajah raxmat اllahi calayh can rasuuli اllaahi slى اllahu عalayh waslm qaal ina allaha ida اstuudica shayئa xafidah ina allaha alla ida اstuudica shayئa haddii la weydiisto shay inuu xafido xafidahu ilaahay waa xifdinaya ida stuudica ay idaa tuliba minhu an yaxfada ilaahay haddii laga dalbo oo la weydiisto oo la baryo shay inuu xifdiyo haddii alla la weydiisto xafidahu ilaahay shaygaasi waa xifdinaya xadiidka marka macnihiisu waa maxay haddii ilaahay subxaana wa tacaala wixii la weydiisto inuu xifdiyo ou xifdinayo macnaheedu waxa waye ilaahay ka dalab oo weydiiso ehelkaaga reerkaaga caruurtaada aada ka safrayso ilaahay weydiiso subxaana wa tacaala inuu kuu xifdiyo dhammaantoodna ilaahay u dhowro diinkooda iyo adduunyadoodaba inu ilaahay u dhowro rawaahu axmed min xadiidi ibni cumar radia allahu canhuma imaam axmed ayaa soo saaray xadiidkan waana xadiid ibni cumar radia allahu canhu wa qaala saalimun saalim wuxuu yidhi saalim waa saalim ibni cabdillaahi ibni cumar waxaa dhalay cabdullaahi ibni cumar radia allaahu canh saalim waa taabici laakiin aabihii waa cabdullaahi ibni cumar waa saxaabi kaana ibnu cumara radia allaahu canhuma yaquulu lirajul saalim iyo naafic labaduba in badan waxay ka wariyaan ibni cumar laakiin labadooda midee ku badan ariwaaya can ibni cumar naafica ku badan axaadiidta markaad fiiriso axaadiidta uu naafic ka wariyo cabdullaahi ibni cumar way ka badan tahay axaadiidta uu saalim ka wariyo cabdullahi ibni cumar naafic waa naafic mowla ibni cumar ibni cumar ma dhalin laakiin mowlihiisii wey mowla uu ahaa xagga riwaayadda marka culamaau ulxadiid waxay yidhaahdaan xagga riwaayadda waxaa badan naafic xagga fadligana waxaa sarreeya saalim saalim ajallu min naafic wa naaficun akharu riwaayatan min saalim yacni saalim riwaayadda uu ba- wariyo way ka- way- yacni naafic riwaayadda uu wariyo way ka badan tahay midda saalim xadiid uu wariyo oo aabihii uu ka wariyo waxaa ka badan naa- naafic baa ka badan laakiin min xaysu aljalaala xagga fadliga xagga weyninka min xaysu alcibaada iyo jawaanib badanba waxaa ku horeeya saalim ibni cabdillaah ibni cumar radia allahu canhuma marka nina riwaayadii buu ku horeeyaa nina fadligii iyojalaaladii buu ku horeeyaa وqاaل سالم kاn بن cمر رضي الله عنهma بن cمر wuxuu ahaa yquل للرaجuل ninka wuxuu ku dhihi jiray إida أrاada سفرا hadduu damco inuu sفro wuxuu dhihi jiray أdnu minii uwadicka أdnu minii iisoo dhowo buu dhihi jiray uwadicka aan ku sagootiye waxaan rabaa inaan ku sagootiyo ee iisoo dhowow kamaa kaana rasuulu اllahi sal ly slam yuwadicunaa sida nebiga calayhi salaatu wasalaam uu noo sagootin jiray markii safar uu aadayo ayaan kuu sagootinayaa fayaquul wuxuu dhihi jiray cabdullahi bni cumar astawdicu allaha diinaka wa amaanataka wa khawaatiima camalik astawdicu llaaha ilaahay waxaan weydiisanayaa inuu xafido diinaka diinkaaga inuu ilaahay kuu xafido wa amaanataka iyo amaanadaada inuu ilaahay kuu dhowro uu kuu xafido wa khawaatiima camalik camalkaaga wixii waxyaabaha lagu khatimayo oo kugu dambeynayana inuu ilaahay kuu xafido khaatimo wanaagsan ilaahay kugu dilo ayaan ilaahay weydiisanayaa oon ka dalbayaa wa min wajhin aakhara weji kale oo xadiidka lagu wariyey kaana yacni nabiya sala alla alay slam nebigu wuxuu ahaa idaa wadaca rajulan hadduu nebigu calayhi salaatu wasalaam nin sagootiyo akhada biyadihi gacantiisuu qaban jiray falaa yadacuhaa kama tegi jirin ma dayn jirin ninkaas uu gacanta ka qabto xataa yakuuna alrajulu huwa aladii yadacu yada annabiyi sala allahu calayhi wasalama wadakarah nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu ahaa hadduu qof sagootinayo idaa wadaca rajulan akhada biyadihi gacantuu ka qaban jiray falaa yadacuhaa kama tegi jirin inuu gacanta ka hayo kama tegi jirin xataa yakuuna alrajulu huwa aladii yadacu yada annabiyi sal alla ly slam ilaa ninkaasi uu noqdo midka ka tegaya gacanta nebiga calayh isalaatu wasalaam ilaa si uu gacanta kala baxo rasuulka calayh isalaatu wasalaam gacantiisa kama dayn jirin wadakara wadakara muxuu ula jeedaa wadakara baqiyata alxadiid wey xadiidkii intii hadda aan soo marnay ayuu sheegay macnaa ducadii aan soo marnay ayuu sheegay markaa kadib rawaahu tirmidiyu xadiidkan alimaamu tirmidi raximah اllahu tacaala ayaa wariyey wa jaءa rajulu ilى الnabiyi salى اllahu عalيه waslm nin baa nebiga calayh الsalaatu wasalaam u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah inii uriidu safaran rasuulka ilaahayo waxaan rabaa anigu safar safar baan rabaa inaan aado zawidnii waxaan rabaa buu yidhi safar ee zawidnii zaad isii rasuulka ilaahayo inaan yani zaad isiiso oo aan sii zaad qaato ayaan rabaa faqaala wuxuu yidhi zawadaka allahu taqwa allah subxaana wa tacaala zaadkaaga taqwaha ka dhigo taqwada ee zaadkaaga ilaahay taqwo ayaa alla ka cabsi ha kaaga dhigo qaala wuxuu yidhi zidnii ii ziyaadi qaala wuxuu yidhi waqafara dembak dembigaaga alla ha dhaafo qaala wuxuu yidhi zidnii ii ziyaadi rasuulka ilah wax iigu dar qaala wuxuu yidhi wayasara laka alkhayra xayumaa kunta khayrkana allaha kuu fududeeyo meel walba ood ku sugan tahay meel walbood joogto wixii khayra allaha ku waafajiyo allaha kuu fududeeyo rawaahu tirmidiyu min xadiidi anas bni malik radia allahu canh xadiidkan ninkan saxaabiga ah ee safarka rabay wuxuu nebiga ku yidhi zawidnii zawidnii macnaheedu ma aha maalan maal isii oo zaad iiga dhig oo sahay isii aan ku safro ma aha laakiin wuxuu ka wadaa zaad isii oo macnaha inaad ii ducayso inaad iwaaniso iyo wixii la mid ah oo aan kasii zaad dhigto ii dardaaran rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi zawadaka allahu taqwa ilaahay subxaana wa tacaala zaadkaaga ha ka dhigo taqwaya alla ka cabsi waana midda ilaahay na amray subxaana wa tacaala inaan ka zaad dhiganno watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa allah subxaana wa tacala wuxuu yihi zaad qaata marka hore aayaddu waxay ka hadlaysay zaadka loola jeedo sahayda lagu safro oo aayadda sabanusuulkeeda wuxuu ahaa qolo reer yamana ayaa waxay aadi jireen xajka waxayna dhihi jireen annagu ma zaad qaadanayno laa natasawad wax zaada oo aan qaadanayna iyo sahay aan safarka u qaadanayna ma laha naxnu mutawakiluun ilaahaan tala saaranaynaa bay dhihi jireen ilaahaan tala saaranaynaa waxba qaadan mayna oo iska safraynaa markii ay sidaa ku safraan waagaasna haddee diyaarada iyo baabuur midna ma jirin safar lugtaaha la gelayaa ninka gaadiid haysta waa ninka awrow ku safray iyo wax lamida haysta safarka markay galaan ayay baahanayaan oon haraad iyo gaajaa soo wajahaysa markay baahdaan oy adkayso waayaan ayay waxay samayn jireen waxay tuugsan jireen dadka dadkay u gacmo hoorsanayaan ilain waxaan cunana siiya aayaddan baa soo degta marka allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay watazawaduu zaad qaata haddaad safraysaan oo xajkii la aadayo hala zaad qaato oo sahay la-aan ha safrina laakiin waxay yidhahdeen culummadu markuu alla nagu baraaru markuu alla amray in sahaydii adduunyada la qaato raashinkii iyo cabitaankii wixii la mid ah wuxuu munaasabo uga dhigay sahaydaas mid ka muhiimsan inuu nagu baraarujiyo meesha laba sahay baa jirta sahay loo qaadanayo ilaa daari alaakhira iyo sahayda adduunyada loo qaato oo cunnadii iyo cabitaankii iyo safarkii wixii ku saabsanaa markuu alla ka hadla marka sahaydii adduunyada oo qofku inuu sahay qaato markuu safrayo ayuu wuxuu baraarujiyey mid ka muhiimsan middaas midda ka muhiimsan waa maxay wa azaad ilaa daari alaakhira daarta aakhira in loo zaad qaato watazawaduu fa ina khayra azaadi taqwa zaad waxa u khayr badan alla ka cabsi macnaa taqwada ilahay zaadka dhigta ayadaa asala adigoo zaad sahaydii iyo zaadkii qaadanaya oo raashinkii iyo waxaad cuni lahayd ku talagelaya haddana ogow afdalu zaadin waa attaqwa zaad la qaato waxa ugu qiimo badan ugu wanaagsan alla ka cabsiga rasuulka calayhi isalaatu wasalaam marka wuxuu ugu duceeyey ninkan musaafirka ah inuu ilaahay zaad uga dhiga taqwo zawadaka allaahu taqwa taqwo ilahay zaad ha kaaga dhiga alla ka cabsi allaha ku siiyo qof taqiyo ilaahay ka baqa allaha kaa dhigo waa duco aada muhiim u ah saxaabigii wuxuu yidhi zidnii rasuulka ilaahi ducada wax iigu dar buu yidhi yacni waa duco wanaagsan laakiin ii kordhi waa dad khayr jeceli ahaayeen saxaabada aada u khayr jecel markaasuu yidhi wakafara dembak dembigaagana allaha dhaafo waa duco labaadoo ayadana aada muhiim u ah dunuubtaada allaha dhaafo markaasuu yidhi zidnii ii ziyaadi rasuulka ilaahay qaala wuxuu yidhi wayasara laka alkhayra xayumaa kunta khayrkana allaha kuu fududeeyo meel walba ood joogto ducadan duca caama waayo meel walbood joogto haddaad musaafir tahay haddaad muqiim tahay adduunyada meel walbood ka joogto khayrka allah kuu fududeeyo wixii wanaaga ee khayr ah ducadaas marka aadka muhiimku abuu nebi ugu duceeyey sala alla alay slam ninkaa saxaabiga waxay ka mid tahay warka waxyaabaha loogu duceynayo qofka musaafirka ah markuu safraayo waxyaabaha in lagu duceeyo ay mashruuca tahay ayay ducadaani ka mid tahay وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني نبا وحوري رسولك إلهي وأنا وحن دون يا إن أنا سفره فأوصني إي دردارا قال وحوري عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف عليك بتقوى الله أي إلزم تقوى الله تقوى إلهي لازم تقوى إلهي لازم والتكبير waxaad kaloo laasimtaa inaad takbiirsato oo tidhaahdo allaahu akbar calaa kulli sharafin dalcad walba dusheeda sharafka waa mekaan sarreeya dalcadaha markaad marayso dhulka buuraha ah ee dalcadaha ah markaad marayso safarka aad ku jirtana dalcad walba dusheeda inaad takbiirsato laasim oo allaahu akbar aad tidhahdo markii meel dalcadaba aad marayso falamaa walla arajulu ninkii markuu jeestay qaala wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam allaahuma طwi lahu lbucda ilaahayow u soo duub dheeraanshaha safarkan dheerow gelayo ilaahu usoo dhoweey oo usoo duub wa hawin calayhi safara safarkan ilaahu u fududay waa u duceeyey nebig calayh salatu wasalaam wuxuu ugu duceeyey laba arrimood wuxuuna faray laba arrimood laba arrimoodna wuu amray laba arrimoodna wuu ugu duceeyey labada arrimoodee nebigu faray sala allahu calayh wasalam midda hore waxa waye inuu laasimo alla ka cabsiga calayka bitaqwa allah ay ilzam taqwa allah alla ka cabsiga laasim taqwa allaahi caza wajal in la laasimo kuma gaar aha safarka wakhti walba iyo meel walba inaad ilaahay ka baqdo waa waajib qof walba laga doonayo saaran xadiidkii waata waa itaqi اllaha xayumaa kunta xayumaa kunta macnaheedu waa maxay waa meel walbood joogto meel walbood adduunyada uga sugantaba inaad ilaahay ka baqdo inaad ilaahay ka baqdo subxaanaه wa tacaala haddaad musaafir tahay haddii aada muqiim tahay oo deegaankaagii iyo xaafadaadii aada joogto haddaad ganacsanayso haddaad waxbaranayso haddii keligaa aad tahay haddaad bulsho ku dhex jirto mar walba inaad ilaahay ka baqdaa lagaa rabaa subxaana wa tacaala qur-aanka kariimka ah allah subxaana wa tacaala wuxuuna faray taqwada iyo alle kacabsiga in ka badan sagaashan aayadood ayaa fil qur-aan ku soo aroortay oo kulligood faraya ama boorinaya alla kacabsiga taqwa allah aaday ugu badan tahay qur-aanka yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllah in tattaquu اllaha yajcal lakum furqaana wman ytaqi اllaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib waa ballanqaadyo aayaadkaas waxay iskugu jiraan awaamiir toos ah iyo ballanqaadyo qofkii taqwo laga helo inuu helayo wanaag adduuniya mid aakhira labadaba qofka ilaahay ka baqo subxaanaه wa tacaala dadkuna waxay yidhaahdaan haddee wacdi wacdi iyo waano waxay iskugu soo aroortaayo khulaasadeedu tahay allaha laga boqo laakiin allaha laga boqo dadku in badan waa yidhaahdaan ha yeeshee maxaa laga wadaa in la fahmaa muhiima allaha laga boqo waa diinkii o dhan waayo ogaawo diintii waxba kama dhinna maxaa yeele waxay culimmadu yidhaahdaan taqwa allaahi waxaa waaye markii lasoo koobo oo lasoo aruuriyo waa ficlu lma'muuraat wa tarku lmanhiyaat taqwa allah markii lasoo koobo intaa way waa ficlu lma'muuraat wa tarku lmanhiyaat yacni waxyaabihii la isfaray in lala yimaado sharcigu wuxuu amray in lala yimaado wixii sharcigu reebayna laga haro diinku waa intaas soo maha diinku waa wax la isfarayo iyo wax la iska reebayo taqwadii marka waxa waye waa labada nin taabiciya oo a'imadii salafka ka mid ah oo la yidhaahdo dalqa ibnu xabiib ayaa asigoo dadka u naseexaynaya dalabada ama ardada wuxuu uga naseexaynayay nin la yidhaahdo cabdiraxmaan ibn alashcaf oo ku baxay ninkii amiirka ahaa ee cabdilmelik ibni marwan wakhtigiisa nin ku khuruujay way oo diidanaa xukunkiisii cabdilmelik ibni marwan fidno dhacday bay ahayd wakhtiga ardadiibu wuxuu ku yidhi marka markay fidnadii lasoo qaaday ibn alashcaf ayuu yidhi idfacuuha bitaqwa fidnadan waxaad iskaga dafcisaan allah ka cabsi buuyi taqwo ilaahay ku celiya fidnadan markaasay yidhahdeen waama taqwa allah ka cabsiga waa maxay markaasu wuxuu u tacriifiyey taqwada waxa ay tahay wuxuu yidhi an tacmala biطaacati اllaah calىa nuuri min allah tarjuu hawaab allah wa an tatruka macsiyat allahi calىa nuuri min allahi takhaafu ciqaab allah taqwada waa intaa buu yidhi taqwo waxaa la yidhaahdaa buu yidhi inaad daacada ilaahay ku dhaqanto ood ilaahay adeecdo calaa nuurin min allah ay calaa cilmin adigoo ku sugan adigoo og waxaana inay yihiin aada samaynayso wanaag iyo camal saalixa abaalmarka ilaahayna rajaynaya iyo inaad ka tagto xumaantii ood uga tagto calaa nuurin min allah takhaafu ciqaab allah adigoo markaa ka baqaya ciqaabta ilaahay subxaana wa tacaala taasaa la yidhaahdaa buu yidhi attaqwa tacriifkaasi dalq ibni xabiib alimaamu dahabi raximah اllahu fi siyar markuu u tarjumaynayo dalq ibni xabiib wa kadalika alimaam ibnuqayim labaduba waxay sheegeen inay tahay min axsani tacaariif tacaariifta lagu tacriifiyo taqwada waa kala duwan yihiin tacriifka ugu wanaagsan ama kuwa ugu wanaagsan inuu ka mid yahay tacriifkan dalq ibn xabiib oo ku tacriifiyey taqwada marka ninkan musaafirka ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam laba arrin buu u dardaarmay laba arrinna waa ugu duceeyey arrinta koowaad u dardaarmay waxay ahayd alla cabsidiisa calayka bitaqwa allah waa mid midda labaad wuxuu nebigu sal l slam u dardaarmay inuu takbiirsado calaa kulli sharaf meel walba oo taag ah ama dalcada markuu marayo allahu akbar inuu yidhaahdo labadaa waa dardaarankii nabiga caleyh isalaatu wasalaam laba arrin oo ugu duceeyey wuxuu ugu duceeyey ilaahay safarka inuu usoo gaabiyo allaahuma adwi lahu lbucd ilaahu fogaanshaha usoo aruuri oo u yaray macnaa safarka alla u fududay wa hawin calayhi asafara safarkana ilaahu u sahal buy maxaa yeelay safarku sida nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waa qicatun min alcadaab waa qeyb cadaabka ka mid ah maxaa yeeley safarka qofku wuxuu u diidayaa cunadii wuxuu u diidayaa cabitaankii wuxuu u diidayaa nasiinadii rafaad badan buu safarku leeyahay ehelkii buu ka fogaanayaa deegaankiisiiyo gurigiisii buu ka dheeraanaya walidaalika qofka musaafirka ah waxyaaba badanaa sharcigu u ruqseeyey waxaa loo ruqseeyey salaaddii inuu gaabiyo salaaddii rubaaciyada ahayd ee afarka ragco ahayd meeqa ragco u ka dhigayaa laba ragco inuu ka dhigo ayaa loo sharciyeeyey haddii fii ramadaan lagu jiro waxaa loo sharciyeeyey inuu afuro faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhar hadduu musaafir yahay maalmo kaluu soo qallaynayo waxaa soonka looga loogu khafiifiye laleeyahay bisha ramadaan waa afuri karaa hadduu musaafir yahay waa limashaqati safar dhibaatada safarka ay leedahay darteed wey waxaa salaada loo gaabinayo soonkii looga dhaafa yacni soonkii loogu dibdhigayo loogu ogolaanayo inuu dibdhigo waa culayska safarka uu leeyahay darteed marka safarku waa dhib badan yahay ma sahlana lidaalika nebiga calayi salatu slam ninka wuxuu ugu duceeyey inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u fududeeyo oo u sahlo safarka baabkan marka sheikhu wuxuu ku sheegay axaadiid kala duwan maa yatacallaq fi safar axaadiidta qaybta ugu horeysa waxay ku saabsan tahay sagootinta qofka musaafirka ah ducadan astawdicukum allaha aladii laa tadiicu wadaa'icu ma aha macnaheedu qofka musaafirka keliya inuu dhahayo musaafirkana waa ku ducaynayaa kan haraya ee musaafirka sagootiyanayana musaafirku ugu ducaynaya ducadaana khulaasadeeda waa maxay waxaa loogu ducaynayaa inuu ilaahay diinkiisa xafido diinkiisa inuu alla dhowro maalkiisa uu dhowro diin iyo adduunyaba inuu ilaahay u xafido diin iyo adduunyaba inuu ilaahay u xafido reerkii eheladii uu ka tegay inuu ilaahay u xafido oo wuxuu leeyahay astawdicukum allah aladii laa tadiicu wadaa'icu iyo xadiidkii ibnu cumar ee ka dambeeyey astawdicu llaha diinaka wa amaanataka wa khawaatiima camalik ayadana waa duco kale oo mashruuc ah qofka markuu musaafir yahay in loogu duceeyo waxaa ka mid a ducadii nebigu ugu duceeyey ninkii safrayay zawadaka allahu taqwa wagafara danbak wayasara laka alkhayra xayumaa kunt ayadana inuu ugu duceeyo adciyada mashruuca ee loogu ducaynayay ka mid tah marka ducooyinkaas ayuu ugu ducaynayaa markuu qofka musaafir yahay ou safrayo wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin